asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan caawa idin haysa waxaa ugu waaweyn duqa muqdisho ayaa xaqiijiyey in dhaawac ah uu marayo laba boqolyxdanisagaal qof dhimashaduna ay tahay boqol iyo afar qof ah xildhibaano sanatare iyo dadweyne buuxiyey cisbitaalka martiini ee magaalada muqdisho si ay dhiig ugu shubaan dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii zoobe meydad laga soo saaray dhismayaashii ku burburay qaraxyadii isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ee shalay iyo boqolaal qof oo burburka hoostiisa ka raadinaya dadka maqan oo eheladooda ah nololiya gelin ay ku laayihiin dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay in si buuxda ciidanka dowladdu ay ula wareegeen deegaanka masaajid cali guduud ee shabeellaha dhexe allaha u naxariistay weriye maxamed ciise koona oo ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay muqdisho oo maanta lagu aasay muqdisho wariihii saldhigga degmada hodan ee gobolka banaadir xuseen cadceed cismaan ayaa isagana maanta lagu aasay muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kulan wacan oo wanaagsan keyrtaan dhegaysanaysaay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warka habeen idaacadda dalsan oo dhammaystiran magaalada muqdisho haddii aynu ku bilownana duqa magaalada muqdisho ayaa xaqiijiyey in dhaawacu uu marayo laba boqol lixdan iyo sagaal qof tirada dhimashaduna ay tahay ilaa hadda boqol iyo afar qof inta la xaqiijiyey cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan faahfaahinaya
dhaawacu wuxuu gaarayaa sidana soo gaartay oo waxda caafimaadka inala wadaagtay laba boqol iyo lixdan iyo sagaal ayay nala wadaageen dhimashaduna ilaa boqol iyo afar ayay maraysaa maaragtay intaas ayaa hadda noola sheegay waxaa ilaa haddana lix qofood ayaan la aqoonsanin dadkoodii ayagana waxaan leenahay dadku isbitaallada ha tagaano ha fiiriyaano hadday aqoonsadaanna yaa ahlan wasahlan ciddii la aqoonsa waayana dowladda hoosaa mas-uul ka ah ayadaasaa aasaysa haddii ilaa yidhaahdo marka waxaan rabaa inaan isu gurmanno inaan iskaalmayno inaan iscaawinno ayaan rabnaa runtii madaxweynuhu jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xalay siddeed saac ayuu wuxuu jooga goobtii wax ka dhaceen markaasuu runtii isagoo la murugaysan dadkii wax gaareen ayuu uga tacsiyeeyey uguna dhawaaqay in maaragtay loo gurmado dadkaasi ayuu halkaas uga dhawaaqay wuxuu kalou ballan qaaday hadday agoon ka tageen dadkii dhintay carruurta ay ka tageen waxbarashadoodana madaxweynaha asigaa ballan qaaday oo halkii ayuuba ku amray annagana ka gobol banaadir ahaan diyaar ayaan u nahay wakhti kasto iyo xilli kasto inaan kaalmadeeda aan la garab istaagno cid kastoo dhibaataysan intaa kadib isbitaallada isbitaallada waxaan farayaa inay dadkooda soomaaliyeed ee ehelkooda ah ee dhibka xalay dhaca ku gaaray qaraxi xalay ku gaaray shalay ee ku gaaray dhaawaca ku gaaray inaysan lacag weydiin ayaan amraynaa haddii u dhaawac culus jiro ay u maara waayaanna waa laysla xallinayaa laakiin dhaawacyada ay xalli karaan lacagha ku xirinaan leennaha waxaa kaloona soo gaaraysa ruyabeen waxay tama naqaano baaritaanaan samayn doonnaa kuwa dhiig shubaayey in lacag la weydiistaan waxaan ku arkaynaa meelaha ku arkaynaa arrintaas hadday run noqoto qof dhiig shubaayo oo dhiiggiisii tabarrucaayo in lacag la weydiiyo caqliga caafimaadka qaba xataa ma ogola laakiin hadday dhacday isbitaalkii sameeyey waa lala xisaabtamayaa haddii ilaah yidhaahdo haddaysan jirinna maba jirtaba laakiin hadday jirtana waa arkaynaa isbitaalladoo ha noqonina kuwa shabaab la mid ah ee dadka dhiiggooda ka mushtaradinkuna ha noqonina ayaan leennahay calaa kulli xaal aan iskaalmayno aan gurmanno aan halkaa isugu tagno haddii ilaa yidhaahdo sidaasi la mid ah burbur baahsan ayaa dhacay waxaa suuragal ah in burburka xataa hadda wax laga helo ama waxaa suuragala dad masaakiina hantidooda inay meesha ku jirto waxaan leennahay cid kastoo meeshaasi hanti ka tiilay haddayba bad qabtay nooshahay waa inay sheegtaa si loo baaro iyadoo laisla joogo ciidanka ammaanka oo hay-adaha amniga waxaan leeyahay dadkaasi ha la xaqiijiyo amnigooda maalkooda iyo maaragtay iyo naftoodaba ha la xaqiijiyaan leenahay aad ugu adeegato premier xildhibaano senatare iyo dadweyne buux dhaafiyey cisbitaalka martini ee magaalada muqdisho si halka ah ay ugu shubaan dhiigooda dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii zobe maryan ladan xuseen ayaa ku eegaysa warbixintan magaalada muqdisho lagu aasay maxamed ciise koonaa oo shalay ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho maxamed ayaa ka mid ahaa wariyaasha ugu firfircoon magaalada oo hagaag dhegaystayaal raalli ahaada waa warbixintan waa aaska wariye maxamed ciise koonaa maryan naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay maxamed ciise koonaa oo shalay ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho maxamed ayaa ka mid ahaa wariyaasha ugu firfircoon magaalada muqdisho islamarkaana ka shaqayn jiray arrimaha bulshada iyo u qareemidda dadka nugul aaska marxuumka ayaa waxaa kasoo qaybgalay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho iyo ehelada marxuumka wariyaashii kasoo qaybgalay aaska iyo ehelkiisa ayaa eebbe uga baryey inuu jannadiisa geeyo iyagoona ka sheekeeyey wanaaggii marxuumka sida la sheegay marxuumka ayaa waxauu ifka kaga tegey hal xaas iyo hal wiil ilaahi raajicuun ilaahay au naxariisto maxamed ciise koona aniga marka laga tago bahda saxaafadda waxaan ahayn saaxiibo iyo niman xaafad kusoo wada koray oo wakhti dheer isyaqaanay runtii muddo ka badan shan iyo labaatan sana ayaan isnaqaanay isku xaafadaan kusoo kornay isku mar ayaan shaqada wada bilaawnay warbaahinta idaacadda siin baan kasoo wada shaqeyn runtii wuxuu ahaa qof aad yani u akhlaaq wanaagsan
si gaara saaxiibkay maxamed ciise koona oo ahaa nin saaxiib aad aad qaali iigu ah aad si gaar aan isaga warqabnay si gooni ay ii damqatay ama dareen gooni ah igu lahaa geeridiisa waxaa ilaahay uga rajaynaynaa naxariistiisa oo waxaa waaye inteennaana dhiman doonta kuwa nagu horreeyaa dhintay oo dhimashadu wax maaragta qof muslim uu inkiri kara maaha ehelkii qaraabadii uu ka tagay si gaara waxaan leeyahay ilaahay sabri iimaan iyo bedel khayr qaba ha siiyo bismillahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun marka hore dhammaan shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoyskii uu ka baxay walaalkeen maxamed ciise koonaa iyo bahda saxaafadda uga tacsiyeenaya kullu nafsin daa'iqatulmowt intaas kadib maxamed ciise koonaa allah u naxariistee wuxuu ahaa weriye aqoon-yahan ah waxaa wada nooleen xilli aynu waxbarasho ku jirnay magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan jaamacad garden city loo ka soo baxay mass communication oo soo bartay koonaa wuxuu ahaa nin mar walba jecel in uu arrimaha bulshada warbixinno ka diyaariyo qabrigiisa allah waasiciyo nasiib uma yeelan toban daqiiqa kahor qarax intuu dhicinayo soo wacay wuxuu dhahan kulanno isku imaan markaas waxaan dhahay niyahow baa gurigaan joogaa bal aan ka dhiganno caawa sudaaniga inaan arkaan jeclaan lahaa inaan ku arko markaas waxaan dhahay bal caawa waan is arkaynaa shaqoo ii diray nin shaqadiisa ku wacan oo ahaa shaqoo biri lahay oo dhaniyo arrintaas iga caaway nasiib uma yeelan marka inaan la kulmo laakiin telefoonka qofkii ugu horreeyey meydkiisana arka wana ahay oo isbitaal madiina soo xaqiijiyo walaalkii allah u naxariisto ifka wuxuu uga tegey mahanad walaashiis wada oo xaaskiisa ahayd ilaahay oo bogdhayo qalbigeeda alla waasay sidoo kale walaashiis oo ku nool xaro dheere waa halga gabaroo hadda ku aabeedo ifka saaran ayadana ilaahay ha u qalbi qaboojiyo waxaan leeyahay buwe allah u naxariisto dhammaantiin naga wada dhintay solaalkeen maxamed ciise xasan ahaa nin soomaaliyeed oo bulshada soomaaliyeed iyo bulshada saxaafadda ka shaqaysa ay aad u jeclaayeen kuna geeriyooday musiibadii shala dhacday samar iimaan allaha naga siiyo walaalayaal sidaa la socotiin hal cunugoo adduunka uga tegey aabbihii hooyadiina hore u geeriyoodeen marka adduunyada gaabideeda iyo waxaa dareemaynaa ma ta'aana iyo inaanan haddaan la kuurayahay la isdhaafaynin qof walba uu dhimanaayo inaa lilahi wa inaa ilaa raajicuun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo wiilasheenna aynu shalay ku weynay masiibadii argagixisadu ay u geysatay ummadda soomaaliyeed iyo dadkii kale ee faraha badnaa ee ku dhintayba dad qaaliya oo dhallinyaro abaa inaga dhintay si gaara aniga geeriday taabanaysaa waxaa weeye ninkaan walaal ahayn walaalkay saaxiibkay maxamed ciise koona ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo haddii alla ku run yahay halgamaya oo hooyadii iyo aabbiiba hore u waayey walaalkiisii ugu dambaysayna uu dhowaan geeriyooday ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo walaalkeen innagana haynooga daba naxariisto wuu ka waraabinayaa gacanka xaqdana baa dishay maryan ladana xuseen warbaahinta dalsan dhinaca kalena taliyihii saldhigga booliska ee degmada hodan xuseen cadceed ayaa isna lagu aasay magaalada muqdisho sida warkan ay ku faahfaahinayso faadimo cabduqaadir xasan
allah wada naxariista isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa lagu aasay taliyii hore ee saldhigga degmada hodan xuseen cadceed iyo istaafkii la socday kuwaasoo shalay ku dhintay qaraxyadii isxigxigay ee ka dhacay wadada afar iyo tobanka oktoobar ee kasiisgoyska zoobe waxaa kasoo qaybgalay aaskan saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybahooda kala duwan uu ugu horeeyay taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin mas-uuliyiin kaloo ka tirsan dowladda iyo ehelada marxuumiintii la aasay shan sano kadib isgoyska zoobe ayaa martigeliyey dhacdo iyo maalin kaloo murugo leh shalay dhacdadii ka dhacday zoobe waxay noqotay mid argagax leh aaska kadib ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay suldaan mawliid oo ah suldaanka taliya xuseen cadceed samir iman allah naga siiyo waxaan mataqa dhammaan isku dadaarmaynaa haddaana ummadda soomaaliyeed nalaguma cabsi gelinayo insha allahu tacaala dhimashada shacabka soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka loo geysanayo saraakiisha iyo ciidamaduna de ayagaaba diyaar u ah inay mataqaana daalliku reehayba naftooda u bixiyaan annaguna haddaan nahay dee dhaqankii soomaaliyeed waxaan leenahay garabkiinaan nahay insha allahu tacaala intaa hadda meeshaa taagan ee wada madaxa madow ee maanta xanuunka isugu timid waa inaan hawshaas aan ka jawaabno oon cadowga iska dhacn soo diyar mana insha allah
sidoo kale waxaa hadlay dhankiisa cismaan waxa uu la dhashay allaha u naxariiste taliya xuseen cadceed oo ahaa taliyii hore ee saldhigga degmada hodan walaalkeen maantuu ku ekaa inuu dhinto waa ku faraxsannahay isagoo dad muslimiina oo soomaaliyeed badbaadinaya inuu dhintay ilaahi subxaana watacaala waxaa uga baryaynaa inuu jannada fardowse ka waraabiyo isagii dadka kale oo la shahiiday meesha ku wada shahiiday annagana insha allahu tacaala caqiidadii uu aaminsanaaya aaminsannahay waxaan rumaysannaha insha allahu tacaala qof walba oo annaga naga mida inuu dhimanayo marka allah u naxariista dhammaan dadka soomaaliyeed ee meesha ku baaba'ay oo ku dhintay oo ku shahiiday annagana ilaahay gadaashoodna ma fidneeyo gaar ahaan walaalkii taliyihii degmada hodan xuseen cadceed cismaan runtii geeridu aaday u xanuun badan tahay laakiin waxaan aaminsannahay qadarta gaashaanla sare mahdi cumar muumin taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir digniin adag ayuu diray gaar ahaan sida uu sheegay dadka lacagaha siiya dagaalamayaasha al-shabaab taliyihii igu horreeyey allah u naxariistay wuxuu dhintay waajibaadkiisa isagoo gudanaya saaxiibadayna waxay baxeen ayagoo waajibaadkooda gudanaya nafteenna ilaahay baa qoray maalintaan dhimanayno waxaan diyaar u nahay inaan qarankan iyo dalkan iyo dadkan aan u shaqayna ilal abad shacabka magaalada muqdisho waxaan uga baaqaynaa inay sheegaan qof kasta oo dhaqaala siiya shabaab qof kasta oo dhaqaala siiya shabaab inay soo sheegaan inay soo wacaan qof kasta oo shabaab ah oo dhaqaala siiyo amase dhaqaala soo weydiista ama lambarkii weydiiya inay sheegaan sidoo kale waxaan u sheegaynaa annagoo fulinayna amarkii madaxda qaranka ay soo saareen qofkii shabaab hal doolar siyaay wuu nooga daran yahay qof qof xabad ku dhuftay qofka hal xaba ku dhuftay hal doolar qofku siiya hal xabaduu gaday qofka toban kun oo doolar siiyana gaari qaraxuu gaday boqol qofooduu dilay waxaan la dagaalami doonnaa midka aan kula jirno dad wiilasha dhallinyarada ah ee la qalday ee shabaabka aan kula jirna mid ka daran dadka dhaqaalaha siinaya ma aqbalayno in dhaqaalo magaalada muqdisho laga aruursho lagu gubo mar damba ma aqbali doonno shacabka soomaaliyeed ha fooli jignaadaano waxay u soo jeesteen shabaab inay cadow inay laayaan shacabka soomaaliyeed uma socdaan ciday dowlad iyo askar iyo ciday u socdaan lama arkay shacabka ayay rabaan inay xasuuqaan afariyo tobankii oktoobar sanadkii labada kun toddobiyo tobankii ayay ahayd markii qarax xooganaa saamayntana reebay ka dhacay halkaasi wadada zoobe waxaana loogu magac daray afariyo tobanka oktoobar isla bishii oktoobar ayaana ku jirnaa sagaaliyo labaatankeedii shalay oo ay taariikhdu ku beegneed ayay ahayd qarax xoogan mar kale markii uu ka dhacay halkaasi wadadaas warkii oo idinkaga imaanayay dalsan muqdisho soomaaliyana khiyaartaana dhegeysanaysa iyo xilligan waa naga intaa ciddii uu saago waxay dib uga heli karaan radio dalsan dotcom
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel